xabsiga waxaa la dhisay boqol iyo afar iyo toban sano ka hor ayaa la dhisay xilligaana wa yaray dadka magaalada joogay marka hadda loo batay dambiyadu xitaa xilligaa wa yaraayeen dambiyada waa bataan marka xabsiga horta waa waa xabsi qadiima oo muuqaalkiisu uu yahay muuqaal aada u gaboobay dadka ku jira lamarkiisi waa afar laab ayaa ku jira oo uu buuxu dhaafay malaria isugu jiraa waxaa ka jira marka maadaama xabsigii uu dad aada u badan isugu jiraan oo dhalinyaro oo ragga dumarantaba ku jiraan ayaan ugu soo aray runtii inaysan xabsigu aada u baahaya in dayactir lagu sameeyo waxaa kaloo jira iyadana walays badan oo ka jira xagga waxyaabaan kusoo aragna kamid ah ama ha noqoto dhinaca dhalinyaro fara badan oo dayar aad oo meesha ku xiran oo dadkii laga soo qabtay banaanka oo nimanka dabadiidka iyo dhalinyaro yar oo lagu soo qabtay dambiya yarar oo ama magaalada ay ka geysteen iyo dhaqan xamaxayrkaas oo kale taa oo isugu jira qabliyi yir labadaba muuqaalka markaad fiiriso marka xabsiga culeyskaas xadaafka ayaa ka jira oo zaaidka markaad fiiriso meelaha wax lagu kariyo meelaha daawooyinka meelaha noloshooda ay ku jirta runtii ay u baahnayn in isbedel dhaba lagu sameeyo marka guddigu intaasuu soo arkay waxaa kaloo jirtay oo aanu intaan jirin meesha ay jiraan inay jiraan shuruuda qaar ka mid a oo aada u duugoobay oo xiliyo hore xilligii hore dowladda dhexe iyo ka horeeya shuruud la aasaasay ay jiraan oo hadda xilligan cusub aysan jirin shuruud la sameeyey marka wax fara badan marka dhinacaas ayaan soo aragnay heelaha oo ay nabad ku jiraan kuwa taliyaha booliska iyo qeybaha nabad sugidda iyo asluubta iyaguna mas-uulka ahna iyagana waana loo kulanay waxaa lagu xii cabasho aan kusoo aragnayna waan waan soo gudbinay runtii oo waxaanu soo gudbinay golaha shacabka waxaana filaynaa in arrimahaas ay u noqoto soomaalida meel kasoo joogtaba inay dareenkaas dadkaas ay la dhowro xuquuqdooda anigu marka markaan meesha shaqada qabayn waxay ahayd inaanu eegno maxaa ka dhiman xabsiyadan maxaa ka dhiman maxaa duruufa oo dadkani u baahan yihin hadday noqoto noloshooda hadday noqoto xuquuqdooda hadday noqoto waxyaabaha la xiriira sharciga laga xiriiro oo xabsiga qofku marka lasoo xiro intuu sharcigu ogol yahay in lagu hayo dadka xabsiga muddo badan aysan ku jirin oo lasoo koobo marka beri haddaba guryaha gasoorku intaa shaqeynaya runtii aad bay uga shaqeeyeen waxaa jira dad fara badan iyagana la cafiyey oo oo dambigooda u yaraa ama kuwa xabsiyada dhamaystay kasoo jira dad xabsiyadii dhamaystay oo lacaga loo haysto ama intii diya la kala qaatay weli ay xiran yihiin oo meesha culayskoodu ka jiro ama ay jiraan dad lacaga yarin oo badnayn oo wax tabar badan lahayd u xiran inay jiraan waa gartay marka xildhibaan dabcan warbixin ayaad ka soo diyaariseen waa usoo kuurgasheen marka waxyaabaha ugu badan ee maxaabiista hadda ama dhibaatooyin ama duruufo ay wajahayaan maxaa ka mid ah ama ay ka cabanayaan waxyaabaha ay ka cabanayso waxaa ugu horreeya waxyaabaha la xiriira dhinaca caafimaadka markaad fiiriso dhinaca caafimaadka isbitaal yar oo waxaa ku yaalla meel yar oo farmasi yara ku yaalla oo aan daawo lahayn qalabkii aysan jirin taasoo kale cabasha ka jirtay waxaa kaloo ay ka cabanayaan dhinaca la xiriira qofku markuu lasoo qabto waxaan islahayn maxaabiistii meesha ku jirta xooggooda oo aada fara badan yihiin iyo dadkii u shaqeynaya oo yaraha garsoorkii baan su su su dheelitirnayn oo dadkaa ka fara badan waxaa kaloo ka cabanayaan meesha inay aada ciriir u tahay oo xabsigu iyo xabsigu waxa oo dee meel loogu talagalay lamar kooban inay kun iyo shan boqol iyo ziyaada inay ku jiraan oo buux dhaafo oo markaad qolka tagto dad xoog leh oo runtii darishada kaasoo fiirinayo oo aad dareemayso marka ciriirigaasaa ugu darana kow xagga daawada waa qayb lamid ah sida kale xagga cuntadooda iyo muuqaalkoodii way qurux badan yihiin oo baahi zaa'ida kama muuqato dareelka dhinacaasi iska fiican yihiin marka midda ugu daran waa meeshii oo buuxsatay dhismihii oo aan ku habboonayn in xabsiga uu in badan xabsiga usii ahaado oo inuu xitaa uu dumi kara ay suuragal tahay waxaa ka dhawaajisay ama aada sheegteen in xaaladaha ama adeeg caafimaad darro uu ka jiro xabsiga dhexe marka taasba waxaad hadda ogaateen oo keliya mise golihiina waa la socoteen
waa la soconay muddo hal sana ka hor ay waxaa jira guddiga cadaaladda golaha shacabka ayaa tagay dhawaaqay keeneen baanuna ayaa guddiga lagu sameeyey si dhiba loo loo soo kormeero marka caafimaaddarra way jirtaa oo runtii qalabkii daawada iyo wixii ma yaalaan waxaa kaloo mushkila ka taagan tahay dadka xanuunada halista qaba ama xanuunada faafo qaba iyo kuwan kale isku meel ku xiran yihiin oo aysan jirin dee meel kale ay ku wada xiran yihiin marka waxyaabahaasi waxay runtii caafimaaddarradu isbitaalka xabsiga si weyn bay u saameynaysaa marka haddii aad ogeydeen dhibaatooyinka ama adeeg la-aan caafimaad oo ama u yaraa ay ka jirtay xabsiga golihii sharci dejintana aad tihiin maxaad xilli hore ugula xisaabtami weyseen xukuumadda ama hay-adaha fulinta ee ku shaqada leh arrimahaas wixii u horreeyaba waxaan la kulanay hay-adaha qunsaan la kulanay oo ugu horreeyay wasiirka caafimaadku oo ku oo kala hadla arrimaha caafimaadka inay inay ay wax ka qabsadaan weliba dadejiyaan taas waxay keentay in daawada lageero tan ambalaasta lageeyo
xildhibaano ka mid a ee golaha shacabka oo markii aad warbixintan soo bandhigteen kadib hadlay waxay sheegeen inay dhibaato ka jirto qofka maxbuuska ah marka uu xanuunsado in la daweeyo ama dhakhtar uu helo oo xitaa markii ehladiisa ay dhakhtar usoo helaanna ay adag tahay in loo ogolaado inuu dhakhtarkii usoo baxo marka bal arrimahaasna ka waran waxyaabihii aad soo aragteen ma ku jiraan markii qofku oo maxbuuskii u xanuunsado oo u baahday in dhakhtar loo qaado waxaas waxaa loogu yeeraa dadkiisa loogu yeeraa dadkiisaada lacagta kala baxa qolyahan kalena waxay u sameeyeen intay ku qaadaan gaari oo ay askari ku daraan isbitaalka la geeyo oo lasoo daweeyo oo lasoo celiyo ay saasaa dhanka dhankaas waay laakiin xildhibaanka wuxuu sheegay in boroseeska ama hanaanka uu maraayo qofkaasi xanuunsan ee maxbuuska ah ay tahay wax aada u adag marka la fiiriyo in la ilaaliyo dhinaca nabadgelyada iyo amniga taasay ayaa asal ah marka hore laakiin qofka hadduu xanuunsado waxay noo sheegeen in xanuunkiisa taliyaha ciidanka markaan ula kulanay inay caadi u qaadaan oo ay isbitaalka geeyaan oo aysan dhinacaas qof xanuunsanayo oo dadkii si u diyaarsan yihiin iyo in la qaado aysan dhibaato badan ka jirin noo sheegeen dabcan baarlamaanka ayaad warbixinta siiseen waxaana ku jirtay dadka xiran ama dembiyada u xiran inay ku jiraan number ama tiro badan oo ciidamada ka tirsan marka bal haddii aad noo yaro faahfaahiso intay la eg yihiin maxaabiista meesha ku jirtana qayb ahaan intay ka yihiin marka loo fiiriyo dembiyada ciidamada xiran number xoogla ayaa ku jira oo ciidamo oo qaarna la xukumay qaarna aan weli la xukumin oo habraaci garsoorka ku jira marka laba xoglaa ku jira ciidamada ah waa gartay marka xabsiga dhexe sidaan ognahay dabcan shaqaaqo ayaa ka dhacday oo maxaabiis xabsiga ku jirta ayaa ka dhex dagaalantay marka weerarkii xabsiga ka dhacay arrintaasi oo kale ma ku jirtay warbixinadiina ma kusoo darteen oo ma kala hadasheen saraakiisha ay qursayso arrinkaasi waxaa jira guddi gaar ah oo la dhahaa guddiga amniga la yidhaahdo oo u xil saarnaa annaga marka teenu qaybta qaybta anugu manan ka shaqaynayn guddigaasaa loo dhaafay